Qoysaskan oo ku nool xaafadda Siliga Towfiiq ee degmada Yaaqsh iyadoo dhigay dibadbax islamarkaana la hadlay warbaahinta ayaa qeexay in ciidamo hubeysan oo ay la socdeen ganacsato xiriir la leh dowladda federaalka ay ku soo weerareen guryahooda loona adeegsaday rasaas tiro beel ah waxa ayna sheegeen in laga barakicinayo dhulkii ay degnaayeen muddo soddon sano ah iyadoona ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan tallaabadan ay ku soo qaadeen ciidamo ay horboodayaan ganacsato gacansaar la leh madaxda dowladda federaalka silka towfiiq lagula soo weeraray shakhsiyaad gaara ama tuugo dad isku sheegaa waxaa la sheegay in maxay ahayd dhul nagala dhacaayo in nala jebihaayo soddon sano afartan sanaa ku noolnahay dad shacaboo ku noolaanahay nalaaliin ayagana qoraya wataan anagana dhagaxaan wadnaa waxaan kala helnaan leenahay maanta waa nala xabadeeyey waa nala jajabshay waa nala dilay dad dhaawac ahaa noo yaalo meesha aan joogno waa guryaheenii inaan laa dhigaymaan xagama waxaan deganahay yaaqshiid waxaan ka deganahay siliga siliga waxaa ku nool oo ummada oo agoon leh oo masaakiin leh oo astaay u wada saaran yahay waxaana gadanaaya niman boorso iyo iyo iyo maxay dalkay oo ilmadooda dabaqii u dhistay oo tayadaba iyo tayad hindiya ka shaqaysta aana barakacaaya masaakiinaan nahay so nimankana gadanayo ee guryaheena naga soo baxshay ee cawiya casri habraha asayga sida ay wada ooyayaan oo hooyooyinku ooyaayo afar jaablaana haysta si kastaba ha aatee waxaa xargaha goostay dhulboobka iyo barakicinta oo ay dowladda federaalka ka wado gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona dadka shacabka ah ee ku dhaqan muqdisho ay dhibanayaal u yihiin saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeyo xasan sheekh maxmuud oo ku caanbaxay boobka iyo baylahinta khayraadka ummadda soomaaliyeed